waxaad ku soo dhowaataan qaybtii labaad ee warbixinada aan uga hadlayno anshaxa saxaafadda qabyaalad laaluush qaadasho qadafka iyo dhacdooyinka oo la buunbuuniyo waa qaar ka mid a ficilada aan waafaqsanayn anshaxa saxaafadda ee ka dhaca warbaahinta soomaalida waxaan idiin soo gudbinaynaa qaybtii labaad ee barnaamijyo taxana ah oo aan kaga hadlayno anshaxa saxaafadda waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya haaruun macruuf
ururada saxaafadda ayaa sheegay in sannadkan tiradii ugu badnayd suxufiyiinta soomaalida abid lagu dilay soomaaliya ururada caalamiga waxay tirada suxufiyiinta ka dhigeen labiyo toban ururada dalka gudihiisuna waxay gaadhsiiyeen siddeed iyo toban tiradu midka ay doontaba ha ahaatee waxaan cudurdaar loo heli karin in la gooyo nafta qof bani aadam ah si xaqdarra ah oo ay ku jiraan suxufiyiinta waana arrin mudan cambaarayn goor kasta hase yeeshee warbaahinta lafteeduna waa inay ka hadashaa iinta ay leedahay suxufiga la qadariye ee jamaal cusmaan ayaa dhowaan qoray faalla uu ku dhaliilayo suxufiyiinta soomaalida waxaana uu ku eedeeyey inay ku kacaan qabyaalad iyo inay qaataan laaluush ama waxa lagu magacaabo sharuur jamaal cusmaan oo la hadlay v o e da waxa uu mar kale ku celiyey eedahaas lacag waxaa jirta la yidhaahdo sharuur oo suxufiyiintu dadka ay wararka ka soo qaadayaan ay ka qaataan anutaan aaminsanahay intooda badan baa sameeyaan dhihi karaa ama meel walba ay joogaan londonkan aan deganahay waxaa laga yaabaa nin hadda hadduu maanta dhaho maamul goboleed baan ku dhawaaqaya hala ii yimaado suxufiyiintu lacag bay ka qaadanayaan ma fiirinayaan qofkan war muxuu yahay horta maba yahay qof mas-uuliyad qaadi karo oo hadalkan uu sheegayo u qalma inuu sheego waxa uu ku hadlayo wax cid keenaya ma yahay kama fiirsanayaan lacagtaa sharuurkaa laga raadsan waa laga soo qaadan intay waa la sii dayn musuq maasuqaas horta iyo laaluushkaas sharuurka lagu magacaabo waxaan anigu aaminsanahay inuu dhib badan saxaafada soomaalida ku hayo sababtoo ah laba ciladoodba uu keenayaa labada ciladood uu keenaya mid waxay tahay in qofkii suxufiga ahaa war aan loo baahnayn uu marar badan sii daayo ummadiina uu uga dhigo war iyadoona war ahayn oo brobagando lagu tilmaami karo midda labaad ee meesha ka dhibka uu keenaya waxay tahay qofkii suxufiga ahaa waanan arkay anu in badan markuu soo kaco subaxii qofkii wuxuu ku mashquulayaa xaggeen sharuur u raadiya iyo laaluush iyo lacag taasina waxay keenaysaa in ay ka baxdo warar kaloo muhiima uu qaban lahaa qofkii suxufiga inayna imaan jamaal cusmaan waxa uu xiriiriyey anshax darrada saxaafadda iyo dhibaatooyinka soo gaadha suxufiyiinta kulligood maya lalama xidhiidhin karo meel walboo dagaal ka jiro suxufiyiintu way ku dhintaan oo ama xabadaha ku dhacdo ama meel qarax ka dhacay ama bambaanaha la kacdo kuwana qaarkood waxaa laga yaabaa kuwa saan hore usheegay dawladda oo kale ama afkooda ku hadla ama taageero in dadka dawladaha dawladda kasoo horjeeda oo kale ay taarget u noqdaan ay raadsadaan kuwo kale saan u sheegay say u badan yihiin inkastoo mar walba suxufiga in la dilo ay khalad tahay oo ay aada u qaab daran tahay in in qof bini aadama la dilanayo sideeda ay khalad tahay haddana waxaan anigu isleeyahay suxufiyiin ta la dila qaarkood anshax xumo iyo laaluush iyo qabyaalad iyo markay ku dhaqaaqaan waxay keenaysaa dad cadow ah inay samaystaan oo aan loo baahnayn inay cadowgaas samaystaan cadowgaasina oo uu ku tallaabsado inuu suxufigii dilo tusaale yar baan ku siin oo ah aanu qofna magaciisa sheegayn waxaa laga yaabaa qofka suxufiga inuu nin sharuur ka soo qaato shir jaraa'id qabto una ka fiirsanin waxan uu ku hadlayo muxuu yahay dhib ma keenayaa waxaan ninkan uu ka hadlay ma brobagandan wax jira faa'iida ma keenayaa qofkii lacagtii buu fiirinaya warkii buu iska sii dayn warkii markuu sii daayo waxaa laga yaabaa qof kale inuu kaga cadhaysiiyo warkii uu sii daayo oo ninkan lacagta siiyey uu dhan kale lahaa marka waryihii wuxuu noqonayaa waxaan la dhaho mouthpiece qofku wuxuu u noqonayaa brobagando qofkii kale uu ka cadhaysiiyey waryihiibuu soo raadsanayaa uu dilayaa waxaa laga yaabaa qaarkood in ay isku qabiil yihiin oo xun oon loo baahnayn inay warkiisa fidiyaan ama taageeraan inay taageero u muujiyaan ay hadalkiisa buunbuuniyaan qabiilkii kale ama dadkii kale kasoo horjeeda waxay u arkayaan inuu waryahani qabiil yahay wariye uuna ahayn waryanimadii baa meesha ka baxaysa taasaa waxaa keenaysaa in wariyihii la raadsado oo la dilo cabdulqaadir shira faarax waa suxufi ruugcadaa ah tifaftirana ka ah wargeyska kasmo ee ka soo baxa magaalada london anigu ma aan caddayn karayo sababta wariyaashu ay dhumanayaan in ay sal ku hayso laaluush iyo corruption cidda dilaysa weligeed lama qabanin umana badna cido inay sheegato sababta marka ay taargetka u yihiin oo loo dilayo waxaa laga yaabaa in inay masuq maasuq iyo lacag qaateen aysan ku wada abtirsanaynin ama aysan sababta koobaad ahayn waana laga yaabaa in ded yacni talaxuma awgeyso ama gaajo awgeysa in lacag qaadasho ay dhacdo waxaa mas-uuliyadda ku noqonaysa waa dhacdaa halkan hadda london yacni programyada qaarkood kuwa xaysiinta ah dee lacag in laga qaado waa dawr laakiin brograam kaleeto oo meel ka dhacay oo community leedahay marka la baahinayo dee lacag in laga qaado ma ahayn moogtahay waa jiraan duruufaha noocaaso maadaama heedhaha yani meediaha samaynayo oo loo shaqaynaya dhalinyarada ay u badan tahay inaysan lacag siinin dhalinyarada waxaa dadka saxafiyiinta waxaa la soo gudboonaata marka xaalada ah inay noqdaan sidii dad ugaarsanaya oo kaleeto oo dee barogramkii ay baahanay baahinayeen ay lacag ka qaataan marka waa suurtagal in dadka wax leynayaa aysan kuwa afka duubta oo shabaabka aysan keligood ahayn cid kaleeto oo brogram la baahiyey iyagu siday u rabeen si ka duwan loo sheegay ama xog la hayay oo ay jeclaayeen yani xog la la ogaaday oo jeclaayeen inaan la ogaanin darteeda dilmadaas ay ugu lugayaan marka kooxa kala duwan baa qabaa shabaab keliya in in tahay ma ma u malaynayo maxamed aadan guuleed caanageel oo sannado badan ka soo shaqeeyay warbaahinta waxa uu isagu ku doodayaa in laaluush qaadashadu ay muddo dheer soo jirtay labaatankii sano oo ugu dambeeyey saxaafadda soomaalida qaladaadkii dhacayay waxaa ugu weynaa shuuca la yidhaahdo ii dhiib aan kuu dhexe oo macnihiisu yahay in qof inta lacag laga qaato kabacdina wax kasta uu rabo sax iyo qaad loo yiraahdo sharuur loo aqoon jiray ilaa haddana magaciisita inkastuu haatan qaangaar noqday oo uu noqday haddii aadan wax bixin waxba warigii kuu bixi maayaan inkastoo markii hore ay suxufiyiintu ka gadoodeen aragtida jamaal cusmaan ee ah inay qaataan waxa lagu magacaabo sharuurka haddana qaar badan oo ka mid a suxufiyiintu waxay qireen inay jirto laaluush qaadashadu si aan haddaba caddayn buuxdo ugu helo dhibaatadan waxa ay suuro gashay inaan waraysi la yeesho mid ka mid a suxufiyiinta soomaalida ee qaata sharuurka oo aan magiciisa qarinnay waaye waxaad ii sheegtaa marka arrintan la yidhaahdo sharuurka maxaad ka aaminsanta adiga sharuurka horta siis ereyga sharuur la yidhaahdo waa erey dadku ama saxaafaddu ay u baxsatay oo ah dhaqaalo la siinayo qofka weriyaha kaas oo sababa in qofka weriyaha markuu barnaamij doono in la siiyo dhaqaalahaas hase aad sababta ku kalisaysaa ay tahay oo keliya weriyuhu inuusan haysanin wax dhaqaalo ah ama hay-adda u shaqaynayo idaacadda u shaqaynaya ma siinaysa dhaqaalo wanaagsan trisbor ma haysto ma ku shaqayn karo xaalada jirta ee wadanka runta waxay ku khasbaysaa qofkii shirki ay qabtaada inuu xoogaagiisaas yarkaa ka qaato markii lagu siiyo sharuurka imisaad qaadataa imisaa ugu badnayd imisaa ugu yarayd sharuurka ugu badnaa konton doolar oo ahaa kii ugu yaraana toban doolar oo ahaa dadka idin siinaya sharuurka yaa waaye ma dadka shirka sharciyad qabta ma siyaasiyiinta xagguu ka yimaadaa sharuurka ama siyaasi ha ahaado ama ama ganacsada ha ahaado ama ama qof kale oo markaa doonayo inuu iskaalada siyaasadda soomaaliya soo koro ha ahaado ama qof doonaya in war loo baahayo ha ahaadee sharuurka meeshaasuu ka yimaadaa waa gartay marka qofka doonaya in war loo baahiyo markuu lacagta idin siiyo warkiisa waad baahisaan warkiisa waa la baahiyaa markuu lacagta ina siiyo ama oo aan qaadano laakiin mararka qaarkood way dhacdaa inaan warkiisa la baahinin oo ay suurtagal noqoto inuu diido ninka markaa tafsiraadka idaacadda ama ninka markaa jooga idaacadda uu diido warkani ama sooska warkan uu yahay war aan wax qiimaa siinaynin taasaa keentay marka inuu warkaas baaqdo laakiin inta badan waa lasii baahay hataa wax dhacda nimanka jooga tabatayaasha idaacadda oo kale wariyaashu inay u geeyaan sharuurkii ay soo qaateen qeyb ka mid a si warkaas uu u baxo maxaa dhacaya haddii warka aad lacagta ku soo qaadata lasii deyn waayo maxaa idin dhex maraya adiga iyo qofkii aad lacagta ka qaadatay wax walbaa dhici kara waxaa laga yaabaa in dagaal uu nadax maro waxaa laga yaabaa in qofkaas lacagtii ii qabsado waxaa laga yaabaa in qofkaas naftigiisa uu ii arko inaan ku ahay qof siyaasadiisii ama bolicigii uu markaa banaynayay weerar ku ah ama aan jeclaysanin xataa waxay imaan karta in qofkii uu damo inuu inuu sameeyo operation ah in in dilkiiba u yimaado maxaad ka aaminsantaha adiga sharuurka marka la fiiriyo anshaxa saxaafadda anshax ahaan iyo qaynanka saxaafadda u yaala waa mamnuuc qof warkiisa ah in lacag looga qaato waayo warka wariyaha asagaa dooranayay bolansiga uu ku shaqaynayana waa inuu og yahay wariyuhu inay tahay bolansigani bolansi dadka dhegeysanaya warkan uu sii deynayo macnaha dhegahooda u wanaagsan ama ama ama saamsiin karan waana qalad sharci ahaan iyo nidaam ahaanba waana eeb in qofka shicibsiga uu qaato lacag guddoomiyaha ururka suxufiyiinta qaranka burhaan axmed daahir ayaa qiray inay jiraan suxufiyiin qaato sharuurka balse waxauu ku adkaystay inay yar yihiin suxufiyiinta dhaqankaas ku shaqaysta yacni tiro la oran karo marka loo fiiriya xarun kasta waxay noqonaysaa majority ma aha laakiin waxaa dhici karta xarumaha ama websadeya ha noqoto ama idaacado ama telefishino waa waxaa dhici karta in mid ama labo laga hela weriye oo maaragtay sidaas u dhaqmi kara way jiraysaa xarunta way saameynaysaa hal weriye oo ka mid a meeshii konton weriye ka shaqeyso ama labaatan ama soddon ka shaqeeyaan hal weriye oo ka mid a haddii uu shaqada saas sameeyo xaruntao dhan way saameynaysaa arrintaasi laakiin oo warka sidaasi saamaynti waa wax ka wada dhexaynaya weriyaashii o dhan iyo xaruntii o dhan lakin waxaa dhici karta anigu waxaan ku qiyaasi laha wax ilaa toban ka yar baan dhihi laha boqol kiiba toban weriyaasha ee u fahansan arrintan ee u arka inay sameeyaan ee doona ee ku dadaala ee xoogga iyo ugu jira ma garanaysaa ee arrintan inay sameeyaan oo ku shaqaysaan iyagoo garanaya inay waxaan xadgudub tahay haddana same wax toban ka yar baan dhihi laha boqol kiiba toban ka yar weye laakiin inta badan ee samaynaysa ama qofka ku dhaca ma ma kuma baraarugsaan filaya laakiin waa arin ka baxsan anshaxa iyo dhaqanka saxaafadda dhab ahaan dhab ahaan absolutely waa arrin ka baxsan waayo warka marna lacag iyo saamayn lacag leedahay marna inuu yeesho maaha warku maaha idheh oo kale maaha barnaamij la sponsor garaynayo oo si gaara hay-ad amase shirkada uga dambaysa maaha warku waa inuu ka madax bannaan yahay wax walba oo saamayn ah oo ma garanaysaa dhaqaale iyo saamayn kale oo siyaasadeed iyo si walba marka qofkii haddii war aad adigu tabinayso lacag cid kale kugu siiso waxaa qasaba inuu saamaynayo tafaftirkii iyo tayadii iyo maaragtay judgmentigi waxa la yidhahdo aragtidii aad ku xukumi lahayd warkaasi madax banaanidiisa waa sax weye waa arrin dhaqanka warbaahintu marna aan ogolaan karin weye waa gartay marka suxufiyiinta soomaalida waad aragtay maalin dhoweyd weriye weriyaha lagu magacaabo jamaal cusmaan ayaa arrintan qoraal ka sameeyey oo ka hadlay oo ka hadlay maxaan ku idhaha masuq maasuqa suxufiyiinta soomaalida dhexdooda inuu qayb ka yahay dhibaatooyinka soo gaaraya oo dilku ka mid yahay oo bartilmaameedku ka mid yahay ma qabtaado arrintaas
arrinta ku saabsan masuq maasuqa ama waxaa la yidhahdo hadda lacagaha weriyaashu ay qaataan iyo dilka weriyaasha soo gaara anigu aragti ahaan laba si laba ii kale yihiin saamaynta ay isku leeyihiinna waxaan filayaa inay kala duwan tahay oo anigu sida dabcan jamaal u dhigay waan ixtiraamayaa jamaal waa nin maarata weriye ah oo runtii ma garanaysaa howlkara weeye nin ma garanaysaa dalkan xogwaala weeye marar badan yimid anigu aan arkay isagoo yimid weriyaasha la kulmay arrintaas weriyaashu hortiisa ay kaga doodayaan isku eedeynayaan arrintaa inay jirto oo talooyin ka siinayo way jirtaa laakiin xagga dilalka soo gaara weriyaasha iyo arrinta ku saabsan qaadashada lacagahani anigu farqi bay kala leeyihiin arrintani way jirtaa sidaan xusay ah xagga waxa lacagaha la yidhahdo musuq maasuq dabcan marka kelmadda la adeegsanayo si kalean anigu u dhigi lahaa oo waxaan dhihi lahaa yacni waa dhaqan duruufuhu keenan weriyuhu laftigiisu uma fahamsana waxaan inay musuq maasuq tahay inkastoo lagu tilmaami karo musuq maasuq laakiin waxaa jirta in lacago ay qaataan xarumaha warbaahinta oo kale ama telefishinka ama idaacadda uu qaato si uu markaa u bromote gareeyo siyaasadda qofe ama kooxeed taas marka waxaa dhici karta inay ka dhalato arrin saamayn ku yeelata hadhow weriyaashii xaruntaasi ka tirsanaa oo xagga sumcaddooda ah ama xagga ammaankooda ah taasi sidaasi way dhacdaa oo sidaa haddii loo dhiga way noqon kartaa laakiin waxa weeyaan weriyaasha la dila inta badan ama hadda siddeed iyo tobankii qof oo weliba laba ka mid a ay xagga ka tirsanayn dadka hal abuurka ah oo fanka ee idaacadaha kala shaqeeya shan iyo tobanka kalena ay ahaayeen toddobiyo toban kalena lix iyo toban kalena weriyaal ay ahaayeen qaabka loo dila anugu ma qaba inay tahay lacaga ama musuq maasuq ay sameeyeen ama ma garanaysaa ii sheeg arrimo la xidhiira waxaan qabaa inay tahay arrimo kala duwan bay noqon kartaa arrimaha waxay noqon kartaa leh weriyaha war uu tabiyey cid doonaysa oo ka xumaatay si weriyuhu uu war u dhigay cid ma garanaysaa aan raalli ka noqon oo markaa doonaysay in ay halkii ay caban lahayd qoriga iyo awoodda ay u leeyihiin inay weriyaha dhibaatayan ku aarsaday way noqon karaysaa laakiin waad sii wadan doontahay weriyahaas warkaas laga xumaaday dhibaatada u keenay soo lagama yaabo inuu noqdo war uu lacag ku soo qaata
warkaasi inta badan taasi waayo aragnimada anuu leeyahay wakhtiyo hore oo aad u badnayd waa jirta laakiin anigu sanadihii u dambeeyey oo dareenka iyo waayo aragnimada weriyaasha iyo wacyiga arrintaasi runtii ururada warbaahintu ay ka sameeyeen iyo doodaha laga qabtay ay aad u bateen waxaan dhihi karaa sanadihii u dambeeyey arrintaasi ma badnayn runtii laakiin waxaa dhici karaysa dad doonaya inaad adigu warka sida ay doonayaan inaad u dhigto inay ayagu si kale doonayaan in ma garanaysaa sida ayagu rabaan in loo dhigo laakiin sida weriyuhu dareenkiisa uu ka helay ama u arkay inay tahay dhab ahaan warkaasi mid u jira markuu sidaa u dhigo ciddii ka xumaata ama way xiri wariyaha ama way u hanjabaanoo hanjabaad bay usoo diraan ama si kale cadaadi u saaraanoo dadban ama naftiisa ayay dhibaato u geystaan way weeraraan oo way dhaawacaan ama way dilaan taas waa wax marka cad oo wax dhici karta mabdi'iyan in loo dilayo oo shaqadiisa iyo ajandaha uu leeyahay darteed in wariyaasha loo weeraro taasay u badan tahay runtii kiisaska inta badan aan la kulana waa sidaas waxaa jira wariyaal si accidenti ah oo shilah u dhintaa jira oo waxaa dhici karaysa u dhinta maaragtay rasaasta caadiga iyo shilalka dee caadiga ula kulmo way jiraan waxaa kaloo jira wariye u dhinta beesha uu ka tirsan yahay darteed iyadoon arrintaas saxaafad shuqul ku lahayn beesha uu ka laba beelood baa isdagaala waxaa dhici karta wariyahaas in loo garto inuu beel habla ka tirsan yahay marka rag maleesiyaada oo beesha kale u ciil qaba oo doonaya dad inay ka dilaan inay isagana u dilaan waa dhacdaa laakiin dhibaatada jirta waxa weeyaan haaruunow ilaa iyo hadda baaritaan soo baxay oo la caddeeyey oo la xaqiijiyey oo la oran karo wariyaashii dhintay siyaabaha kala duwan bay u dhinteen kiisas kooban un mooyaane oo ama shil ah ama yacni la ogaaday inay aana qabiil ahaayeen ama la ogaaday inay ahaayeen ma garanaysaa kooxaha soomaaliya ku hardamaya mid ka mid ah inay dishay oo ayna una dileen sabab oo ama iyagu sheegteen ama cid iyaga ka tirsanay ay ay sheegtay laga ogaaday way jiraan kiisas nooc laakiin wax weye baaritaan rasmi ah oo habaysan oo professional ah oo hadda laga go-aan qaadan karo cid samaysay ma jirto laakiin wixii aanu sheegna waa un malaawaal iyo qiyaas aan xaqiiqda ku salaysnayn wey intaasi waxaa ku dhan qaybtii labaad ee barnaamijka anshaxa saxaafadda qaybta saddexaad ee berritana waxaad ku maqli doontaan warbaahinta iyo horinta colaadaha
aad ayuu mahadsan yahay haaruun macruuf ayaana barnaamijkaasi soo diyaariyey halkana ka soo jeedinaya halkaad kala socoteenna waa idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a